halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a afyamyada geeska africa iyo bartayna internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba idaacaddana waxaa wajirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a muslimiinta caalamka oo maanta intooda badan si weyn u xusay munaasabadda ciidulfidriga deegaanada soomaalida oo intooda badan si nabadgelyo ah looga ciiday baladweyne ayaanu joognaa maanta waxaa looga ciidayaa si wanaagsan oo aan buuq aan lahayn khilaaf iyo buuq midna aan lahayn ummadu saakay si wanaagsan bay isugu soo baxday waa la ciidayaa ciid wanaagsan kulli macaam waxaannu salaamayaa ummadda muslimka oo dhan
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay ciidda
intaasoo dhanna waxaa ka soo horeeya wararkii caalamka ugu weynaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo booqasho ku jooga magaalada london ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegay in ay ka go-an tahay inuu heshiis ganacsi oo weyn la seexdo britain iyadoo iminka ka baxaysa midooda yurub madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in aanu xad u yeelan doonin isdhaafsiga macluumaadka ee labada dal inkasta oo ay ku kala aragti duwan yihiin halista ka iman karta shiinaha iyo shirkadooda telefoonada ee weyn ee wiwi dibadbaxayaal ka soo horjeeda madaxweyne trump ayaa ku banaanbaxay magaalada london iyada oo madaxweynuhu markii la weydiiyey uu sheegay inuu arkay dad aada u tiro yar oo jidka taagan waxaana warbaahinta ku eedeeyey inay war been ah oo bunbunin ah ay ka sheegeen tirada dadka banaanbaxaya
dhinaca kale madaxweynaha maraykanka trump ayaa sheegay inay u badan tahay in toddobaadka dambe ay dhaqangeli doonto canshuurku dhintii uu ku soo rogay badeecadaha ka imaanaya mexico trump ayaa sidaas ii sheegay markii maanta shirka jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay socdaan wada hadallo u dhexeeya saraakiisha maraykanka iyo mexico madaxweynaha maraykanka ayaa shuruud waxa uu ka dhigay in mexico ay wax ka qabato dadka ka soo gudbaya xadka u dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo mexico dowladda shiinaha ayaa ka biyadiiday ammaanta uu xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo uu ammaanay ardaydii ku dhimatay banaanbaxyadii soddonka sano ka hor ka dhacay fagaaraha tianamin square ee magaalada bakiin ee dalka shiinaha bombeyo ayaa ku tilmaamay ardaydaasi inay ahaayeen geesiyaasha dalka shiinaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay inuu rajaynayay in soddonkaasi sano ay isbedesho dowladda shiinuhu lana jaan qaado caalamka intiisa kale laakiin waxa uu sheegay in rajadaasi ay socon weyday waxaana uu ku eedeeyey in shiinuhu uu xisbi keliya ka taliyo iyadoona loo dulqaadan karin dadka mucaaradka ah ee dowladda ka fikirka duwan
golaha militariga ee dalka suudaan ayaa sheegay in uu burinayo heshiiskii hore uula galay rayadka mudaharaadaya taasina waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay weerareen fariisinkii dibadbaxayaasha ee caasimadda khartuum oo ay ku dhinteen soddon qof kooxda xirfadlayaasha suudaan oo ah kooxda ugu weyn ee dibadbaxaysa ayaa waxa ay ku eedeysay ciidamada amniga xasuuq inay geysteen isniintii tibornegi oo ah diblomaster oo maraykanka u qaabilsan africa ayaa waxa uu cambaariyey waxa uu ku tilmaamay weerar la soo abaabulay oo xun isagoo sheegay in dowlad ay yeelataa suudaan mustaqbalka ay tahay in uu ka mid noqdo isbahaysiga ugu weyn mucaaradka hogaamiyaha golaha militariga jenaraal cabdilfataax al burhani ayaa khudbad uu jeediyo oo telefishinka laga sii daayay wuxuu ku sheegay in doorashooyin lagu qaban doono muddo sagaal bilooda kuwaasoo uu sheegay inay noqon doonaan kuwa ay kor kala socdaan oo ay muraaqabeeyaan gobolka iyo caalamkaba
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaaalka ad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada beledweyne ayaa maanta ka mid ahayd meelaha saaka laga ciiday wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa noo soo diray warbixintan munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitri ayaa maanta si aanan khilaaf lahayn looga wada ciiday dhammaan deegaanada hirshabeelle dadweyne isugu jira dhalinyaro caruur haween iyo dad waayeel ah ayaa waxay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn sida beledweyne jowhar buuloburte balcad iyo jalalaqsi dhaqan xuseen xasan dhaqan ciid wanaagsan waa la fiicanya maanta magaalada ciid waa la ciidayaa ummadda ummadda muslimkaa maanta gaar ahaan soomaaliya iyo dowladda islaamka oo dhan waa laga ciidayaa ummaddu waxa weeye ciid wanaagsan weeyaan beledweyne ayaanu joognaa maanta waxaa looga ciidayaa si wanaagsan oo aan buu aan lahayn khilaaf iyo buuq mid aan lahayn ummaddu saakay si wanaagsan bay isugu soo baxday waa la ciidayaa ciid wanaagsan kulli bacam waxaanu salaamayaa ummadda muslimka oo dhan intaana maqlaysa intana taqaanay intay aanna aqoonin dunida islaamka oo dhan waxaanu leenahay sanadkaa sanadkiisa kale ciid wanaagsan ciid wanaagsan aniga oo ah sheekh cabdiwaajid sheekh cumar nuuriyow magacyadeyda kale haddee ummaddu aaday bay ii taqaanaa waxaa ku ciido hayaa beledweyne gobolka hiiraan waxaan ku talagalay hambalya inaan u soo jeediyo maanta yowmal ciid ah waa maalin farax waa maalin ciid waxaan leenahay ha laysoo naxariisto waxaan leenahay ilaahay aan ka wada baqno anigoo yahay magacayga cabdidhuux faaraskaay jooga magaalada beledweyne waxaan aad u soo dhowaynayaa maalinta ciidda ah maalintaasoo ah maalin aad iyo aad u weyn maadaama aan soo soonnay soddon maalmood insha allah marka ciiddii waa soo dhowaynaynaa magaalada beledweynena si wada jira ayaa looga ciiday wax khilaafa kama jirto ciid wanaagsan wa antum bilkhayr
gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo farxadda ciidda kala qayb galay qaar ka mid ah dadweyne salaada ciidda ku tukaday magaalada beledweyne ayaa waxa uu ku baaqay in ay midnimo yeeshaan ummadda reer hirshabeelle waxaan idiga codsanaya inaad iscafisaan ciidda fadligeeda soonka fadligiisa ilaahay weyn amarkiisa inaad isku cafisaan oo wixii idin kala gaaray iyo waxaad isku qabteen aad isku cafisaan aniga ka yuusuf ahaan ka dabageed ahaan ka guddoomiye ahaan qof kasta oo maalin ama wax saxa iga sheegay ama wax qalada iga sheegay cafiyo masaabax cafiyo masaabax meel kastoo joogaan reer shabeelle meel kastoy joogaan reer hiiraan caruurta beledweyne ayaa qayb weyn waxa ay ku lahaayeen farxadda maalintan bismilah anoo magaca ilaahi cabdali maxamed yuusuf dhammaan waan ku faraxsannaha dadka beledweyne jooga ciid wanaagsan waa ciidan aad iyo aad u fiican dhammaan asxaabta beledweyne ku nool kulli waa salaaminaa alxamdulilah khayraas wognahay waan ku faraxsanaha maanta ciidda ay ka dhacaysa magaalada beledweyne guud ahaan adduunyada xaafadda ka socda waa magacayga horta waa yaxya nuur cumar xaafadda ka socdana waa xaafadda xiintooy ciid muwaarga ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xuseen xasan dhaqane munaasabadda maalinta ciidulfitri beledweyne muslimiinta ku nool daafaha caalamka ayaa maanta intooda badan ciiday munaasabadan ciidalfitriga magaalooyinka soomaalida ayaa si nabadgelyola looga ciiday waryaheena muqdisho ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
masaajidda barkadaha iyo garoomada ayaa laga oga salaada ciidda dadka ayaa iskuu soo baxa wadooyinka muqdisho masjidka isbahaysiga islaamka ayaa kamida meelaha dadku ay ku dukadeen salaada waxaana ku weheliya gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare khayre boqolaalka dadweyneha salaada ku oga isbahaysiga waxay u badnaayeen dhallinyaro waxayna qaarkood dareenka farxadda ay la wadaageen v o a maasha allah aad iyo aada u faraxsanahay farxaddeeda lama soo koobi karo maasha allah waxaan kasoo ciidaystay madiino waxaan kusoo dugtay isbahaysiga maasha allah aad iyo aadaan u faraxsanahay waa maalin aad iyo aad u farxad badan ciidyada kalena way iiga duwan tahay maasha allah dadweynaha dhan waxaan leeyahay kulla caam antum bikeyr inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan maleelaan ka imaaday haa maasha allah farxad awgeeda inta ugu soo ciidaystay ansiga salada ugu soo dugtay maasha allah dhammaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam antum bikeyr cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo salaada kadib aan weydiiyey ciidda maanta ayaa ii sheegay shacabkii waa ujeedaa sida laysugu dhex jiro waxaa waaye waddankii waa soo hagaagaya alxamdulilah dadka waa faraxsan yihiin maxaana dhihi jiray waa la soo soonnaa soddon maalin si farxad laaan ku afurnay macyadeenna waxaan rajaynaynaa ilahay soonkeena naga aqbalo salaadihii in ciiddaan ilaahay nooga dhigo midii albaabada guusha nabadda horumarka waddankan u furi lahayd dadka soomaaliya qulubtooda isku soo dumi lahayd dadka soomaaliya dad walaalaan ka dhigi lahayd wiil dhallinyaro ah oo rajadiisu ahayd mid sarraysa ayaa u sheegay v o a inay leeyihiin dal iyo dad balse muhiimay tahay inay helaan madax wanaagsan magacii waa cabdinaasir maxamed axmed waxaan waxaa ka imaaday umad wada jir sheegta isbeesiga a u jeeday islaamka aa maanta kusoo dugtay intaan islaam ah oo imaaday alxamdulilah waxaana ku sugnaa dalkii hooye waxaana la dukanayaa dadkii soomaaliyeed aad iyo aad u farxsanaa iidan waxaan rajaynayaa dadka soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba inay aad aad u wanaagsanaadaan markaas waxaa yeelay waddan fiican haysanaa dad fiican haysanaa laakiin dadka oo meeshaan ugu sareeyo dad soomaaliya inay dad wanaagsan noqdaan aan rajaynayaa ila dadka shacabka waa dad fiican boqolkiiba boqol laakiin dadkan ugu sareeya dalka soomaaliya oo xunka ka haayaan oo gobollada iyo dhan meel walba xunka ka haayaan ha ahaato dadka sare ha ahaato dadka hoose si dad lilaahi inay noqdaan aad u faraxsanahay insha allah saasaan rajaynaya dad wanaagsan inay noqdaan oo daacadda dadka ugu dhaqmaan xilligan muqdisho waxay u muuqataa mid kala bariday oo war iyo wacaan aan isku haynin haddii dadka qaarkiis ay ciideen carruurtooda ay ciidsiiyeen haddana waxaa jira kuwo aan guryaha ka soo bixin ciidda maantana maqal ay ku tahay badro waa hooye haysata sideed carruur ah waxaan taga kaamka darwiish oy degan tahay ciidda war umaysan haynin balse waxay meeranaysaa caalada carruurteeda kaamka darwiish wuxuu dacalka ku hayaa harunta ay fadhiisaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana sidoo kale aan ka fogeyn aqalka talada looga arrimiya filla soomaaliya balse iskama war hayaan waxayna u muuqataa laba barida kala warla aniga kolay ma faraxsana af saaxiibul ciyaal ayaa ahay sideed caruula caruur ayaa gurigaan igula nool nin wax iguma siiyo mafaante aniga qof dumar ayaa ahay haddii qof waxay daamo yaa ilaa soo gurmadaa u baanaay qofkaa ciyaalkiisa iidaynin asiga muxuu ku faraxsan yahay
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada hargeysana dadku waxay si weyn ugu dabaaldegeen ciidul fitriga sagaal mustafe ayaa warbixintan kasoo dirtay hargeysa kumanaan dadweyne ah ayaa ilaa iyo xalay usii dabaaldegayay munaasabadda ciidda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay tukashada salaada ciidulfitriga waxaan isku dardaaraynaa oy naftu u baahan tahay oyn u wada baahan tahay waa nabadda nabaddana waxaa kow ka ah in sidii ilaahay yidhi qofka naf islaama ku dira gardarro iyo badheer in dembiyaha la soo qabto oo la ysugu tago oo wixii ilaahay xukunkiisu uu qodeeye la bariyo halkani waa goob ka mida goobaha ay caruurtu isugu yimaadaan islamarkaasina ay ku soo bandhigaan farxadahooda kala gedisan munaasabadda ciidda awgeed haddaba qaar ka mida waalidiinta caruurta dhalay iyo weliba caruurtii iyagu ciidayey ayaan wax ka weydiinay dareenkooda walaahi walaala dareenkayga maanta ma qiyaasi karayo inaba caadi maaha because faamiligaygi baan nabad kula ciidayaa maxay hayday rabadaantii baa noo dhammaatay waa farxad walaahi waxaan u yimi halkan aan ciyaalkayga kula ciido aan ciyaalkayga madadaalo yar xoogaa siiyo
hooyooyinka walaalahay baan salaamaysa walaalahay eedooyinka aan salaam hooyooyinka ayeeyooyinka abshaashay run ahaantii berigii hore daadu leexayra meel lagu xidho carruurta may heli jirin beri garan ay waalidku iskaga mashquuliyaan carruurta in carruurtii lasoo wareejiyo faamili loo geeya mooyaane laakiin hadda meel ay aad u ballaadhan oy beligaranada oo dhan haddii aan ka hadlo waalidkii ay ku kulmaan carruurtii ay ku kulmaan maanta waa maalin wanaagsan waa maalin ciida waa maalin farxada waxaan salaamayaa dhammaan ehelka asxaabta inta maqalkayga iyo muuqaalkaygaba garanaysa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan leeyahay ciid mubaarig ciid mubaarig ilaahay acmaashii wanaagsaneed haynaga aqbalo ee soddonkii rabadaan soo soomaynay ilaahay insha allah bisha bisheeda kale khayr iyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad ha nagu gaadhsiiyo sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
magaalada boosaaso ayaa iyaduna waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn looga ceeday sida ay ku soo warartay wariyaheenna faadimo yaasin
halkani waa garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ay salaada ciidulfidriga ay ku tukanayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan tukashadii salaada kadib bari yuusuf maxamed wacaysdhado iyo taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsan amniga iyagoo dhaliil u jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso laakiin reer boosood waxaan u sheegayaa inaydinaan amni aada nagala shaqayseen oo buurani uusan jirin cidda la laayaa waxa weeye waa ciidanka waa madaxda dawladda ganacsatooyo haddeer waaba isxambaarteen baan moodayaayo waxba iskuma haysaan waxay noqonaysaa marka inaynu kala tashanno waa la dagaalamaynaa dhowaanna wax badan waxaannu hayno waa soo bandhigaynaa dadka kow guryahalaanuuna ka bilaabayna waa soo qaaba waa soo qabanayna hadda meelaanu noo qaadaanu weyn dadka guryaha leh waa soo qaabanayna oo isku dembi dhinaca kale dareenka dadweynaha kala gedisan ee u damashaadaya maalinta ciidulfidriga oo ay v o a la kulantay ayaa waxaa jawigoodu ahaa sida tan
asalaamu calaykum shoora boosaaso nin maracaga xaladaas helo siciid hooyada waxaa shootata boosaaso hooyada maxaa tahay boosaaso shoota tarahaan puntland aabaha wuxuu shoodaa muqdisho tarahaan soomaaliya mataa heesta ciidta inii qalayaa diyaar waa inii tahay ciida ciida cashiyo daris wanaara ciida caafiya iyo wanaagsan u ciida
bismillaahi raxmaan raxiim magaca oo maxamed muuse oo inaga soo salaamaya magaalada boosaaso waxaan leeyahay farxad ku cida kulli caam wa antum bilkhayr dhammaantiin waxaan halka ka salaamayaa waalidkay iyo asxaabtay kullin dhammaanta muslimiinta oo dhan ahaataya maanta si wanaagsan u ciida anigoo ah magaceyga binta abuukar maxamed waxaan salaamaya halkaa ka salaamaya ummadda nabi maxamed meel kastoy joogaan gudaha iyo dibaddaba maasha allah tabaarak allah sana joog siyaaro joog ilaahi naga dhigo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maasha allah tabaarak allah dhammaantiin waa idin salaamay inta jirin ilaahay ha caafiyo inta danli muraadkooda allah u sahlo waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa eedayaalkeega iyo adeerkeega ku nool dubai iyo iyo kanada iyo caruurtooda wadooyinka magaalada boosaaso ayaa saaka waaberigii waxaa lagu arkayey ciidamo ammaanka si weyn u sugaya iyadoo dadweynuhuna ay ku guda jireen isdhaafsiga salaanta iyo ismarxabaynta munaasabadda ciidulfidriga faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
magaalada toronto ee dalka kanadana waxaa ku nool soomaali aad u badan waxayna ka mid ahayd magaalooyinka saaka sida weyn looga ciiday wariyaheena xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo haya magaaladan toronto iyo guud ahaan dalkan kanada ayaa maanta muslimiintu waxay ugu dabaaldegayaan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga iyagoo isugu hambalyeynaya munaasabadda ciidda kadib markii ay soo soomeen bisha barakaysan ee ramadaan ciidan ayaa ku soo aadaysa iyadoo amniga masaajid badan aada loo adkeeyey kadib weerarkii bishii maaje sanadkan ka dhacay dalka new zealand kaasoo lagu qaaday masaajid ku yaala dalkaasi haddaba qaar ka tirsan dadka munaasabadda ciidda masaajid ku yaala xaafadda york south weston ku tugtay ayaa v o eda la hadlay anigoo ah magacayga daahir axmed maxamuud waxaan u hambalaynayaa ummadda islaamka caalamka meesha meel waliba ku nooshahay maanta munaasabadda ciida fidriga waxaan leeyahay kullu caam antum bikhayr taqabal allah mina minkum aad baan ugu faraxsanahay anoo ka faaidaysanay fursaddan ay maaragtay inoo siisay idaacadda v o eda waxaan u hambalaynaynaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo waalidkii maaragtay ku sugan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho kullu caam antum bikhayr iyo caruurteeda iyo xaaskayga magacaygu waa ayaan yuusuf waxaan hambalyo iyo meeshaan niyad uga dirayaa ummadda soomaaliyeed meel alla meeshay ku nooshahay ciid mubaarak ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ciidan ciideeda kale inuu noo ilaahay isku keen gaarsiiyo annagoo caafimaad qaba iyo cimri dheeri ilaahayna meel alla meesha ummadda soomaaliyeed joogtaba ilaahay ha nagu xifdiyo ha noqoto caruurteenna haweenkeenna waayeelkeenna waxaan jeclaan lahaa in ilaahayna xifdiyo waxaan kaloo jeclaan lahaa aan u duceynayaa waddankeena in ilaahay uu ka dhigo waddan nabadiisa kusoo noqdo anigoo ku bilaabaya magacayga maxamed axmed waxaan halkan ugu hambalaynayaa dhammaan muslimiinta meel walbay adduunka kaga sugan yihiin waxaana leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal sanadkan sanadkiisana bashbash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudeau mar uu xalay muslimiinta ugu hambalyeynayay munaasabadda ciidulfidriga wuxuu tilmaamay in dowladdiisu ay mar walba garab taagan tahay dadka muslimiinta ah Our government will always stand with Canada's Muslim communities and continue to fight against Islamophobia.
isagoo xusay in ay mar walba la dagaalami doonaan muslim nacaybka iyo dhibaatooyinka kale ee soo wajaha muslimiinta and hatred in all its forms. And together, we'll keep building a better Canada. So, on behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid. Eid Mubarak.
xuseen nuur xaaji v o a toronto
ciid mubaaraga ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana waxa aad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oonu ugu talagalay aanu kusoo dhoweynayno ciidulfitriga barnaamijkan oo qaybtiisii hore aad dhegeysateen idaacaddeenii galabta ayaan idiin soo gudbinaynaa qaybtiisii labaad waxaa soo diyaariyey oo si wada jir u soo jeedinaya caashucuud iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo ay v o e ugu tala gashay in munaasabadda ciidulfitriga ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha caalamka qaybtan caawa ah ee barnaamijkan oo ah mid madadaalo ah waxaa nagala qaybgalaysa fanaanadda caanka ah ee seenab ciga maxamed oo haatan ku sugan magaalada london ee waddanka britain iyo sidoo kale dhegaystayaal soomaaliyeed oo qurba jooga alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
aan marka ugu horraysa u baaqo mid ka mida dhegaystayaasha oo haatan khadka ku jira waxaa idila hadlaya mukhtaar shacbo dhan oo ku sugan talyaaniga gaar ahaan magaalada monopoly mukhtaar ku soo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee v o e da ay dhegaystayaasheeda kula ciidayso waxaad joogtaa dalka talyaaniga bal sidaad u ciidayso iyo qaabkii loo soo soomay ee magaalada aad joogta soomaaliduna ku yar tahay waxaan u tegayaa magaalo xoogaa masaafay jirta ilaa afartan kilomitr ayaan ucii tegayaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo magaaladan muslimiintu waxaan ku joognaa saddex qof madowgana waxaan ku nahay afar qof iyo yeelmayro laba jira soomaaligana keligii baan ku ahay ama east africanka ciiddu waan soo dhaweynaynaa waana maalintii aan usoo marnay farxadda rabaantana u ekay maasha allah soomaalida waan uxiisnay runtii aniga ahaan shaksi ahaantayda waayo meel cidlaaba ma jooga waa gartay intee leeg baad een, magaaladan deganayd aad kelida ku tahay adigu waxaan deganahay hadda muddo sideed bilood ayaan deganahay magaaladan laakiin waddanka talyaaniga waxaan joogaa adi koob iyo toban sano labada kun iyo sideedii baan imaaday marka magaaladan cidlada ah ah, cidlo yaanan dhihine magaaladan sidan dadka madow iyo soomaaliduba ay sidan ugu yar tahay maxaad ku dooratay waxaan ku doortay magaaladan shaqo ayaan ka helay sida shaqada ayaa igu kaliftay inaan ku noolaado marka dantayda ayaan ugu noolahay magaaladan sidaas ayaan cidlada gartay.
ku joogaa waan gartay waxaad tilmaantay inaad u baxayso magaalo afartan kilomitir ku jirta Een, magaaladaasi maxay kaga duwan tahay magaaladadan se waxaad halkan ka weydeed halkaa ka helaysaad u socdanaysaa kole qiyaas ahaan waa dad un baan filaya waxaan halkaa ka helaya ee ugu muhiimsan waxa weeye waa waa jameecada waa inaan jameeco helo ama masaajid aan ku tukado oo iigu dhow afartan kilomitr weeye meesha masaajidka iigu dhow marka halkaas ayaan u tegayaa insha allah inaan kusoo tukado ciida inaad ciidaad u safraysaa ciid mubaar waan mar kale kuleenahay waana ku salaamaynaa ma jirtaa dad aad salaamayso munaasabadan maadaama fursaddan aad heshay ehel qaraabo iyo saaxiibo meelay caalamka ka joogaan ha waxaan eh, salaamayaa faamilka iyo qaraabada oo ay ka mid yihiin shaqaalaha c o a sida cabdikariin olole oo laasxaalada uga soo warrama ayaan salaamayaa hooyaday insaxirs maxamuud diiriye oo joogta jarmalka ayaan salaamayaa Eh, waxaan kaloo salaamayaa walaaladay oo ku kala nool sacuudiga iyo soomaaliya Eh, xaaskayga iyo caruurtayda oo sweden jooga dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan inta kale ee caalamka ee soomay ee soddonka rabadaan dhamaystay iyo intii kale duruufuhu ay u saamixi waayeen caafimaadka dhammaan waan salaamayaa idinka sidoo kale waan idiin mahadnaqayaa runtii wehelkayga ayaa tihiin v o a waayo meesha keliya aan dalkayga kala socda ayaa tihiin Eh, waana ku qanacsanahay shaqadiina hufan aada ummadda u haysan bulshada waxaan idingula dardaarmayaa oo kale inaad dhiiri gelisaan dhinaca wadaniyadda oo ay yaraatay qabyaaladiina ay ka xoog weynaatay aad baad umahadsan tahay mukhtaar jaamac waxaan filayaa inaad ciid wanaagsan qaadan doonto mar haddii afartan kilomitir aad u safrayso ciid mubaarak baan mar kale ku leenahay waad mahadsantihiin aada baad umahadsantihiin dhammaantiinba casharkiyo cawayska dhallinyartu ha ciyaarto culimadu ha digrido ciruluhu ha duceeyo casharkiyo cawayska dhallinyartu ha ciyaarto culimadu ha digrido ciruluhu ha duceeyo cadarkiyo barafunka cusburkiyo cilanka cambarkiyo udayga amarwooyinku ha ku ciida cadarkiyo barafunka cusburkiyo cilanka cambarkiyo geedudayga amarwooyinku ha ku ciida seenab ciga maxamed ciid mubaarak kusoo dhawow v o ada alguu maqlayaa si wanaagsan baan ku maqlaynaa ciid mubaarak baan ku leenahay
seenab ciga maxamed kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah oo ay v o ed ugu talagashay in ay kula dabaaldegto dhegeystayaasheeda daafaha daadsan adduunka ee adiguba aad ku jirto anigii cabdixakiim baa kusoo dhaweynaynaa ahlan sahla ahlan sahla cid wanaagsan baan idin leeyahay kul caam wantum bakheer waxaan nahay hayto hambalyaan hawada iyo badda iyo dhulkaba idiin soo mariyey dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto maxay hayto dhammaan muslimiinta waxa weeyaan dhammaan wixii af soomaali yaqaan cid mubaarak baan leeyahay annaguna waxaan ku leenahay macal ciideyn ciid alcaafiya caafimaadku ciid de ciidda waxaan filayaa dadkaagii iyo shacabkaagii n ree ingiriis baad la ciidaysaa ad dhinacaaga kaga qabsanaysa sidii caadada ahayd laga yaabay inaan la ciido laakiin aanan guriga dhaafin
maxaad ka wadaa inaanad guriga dhaafin
ciidda waxaan idhi waa runtiin waxaan la ciidayaa reer ingiriis laakiin haddana guriga dhaafi maayo taa macnaheedu maxay tahay waxa weeyaan dee waa gurigun baynu ku ciidaynaa Macnaa- alla haddaad doontaan idinkuna waa idin soo booqan
martiqaadka waa kaa guddoonnay laakiin waxaan filayaa un waxaad u jeedaa n mar haddaan waddankii aanan ku ciidayn oo aan xamaasadii dadkii mar haddaanan tegayn dhulkii aanan uga ogaa haye haye intaan dalacadii wixmiglay ka soo dhaco tiyaatarkii imanay tii hargeysa inaan maxay hayso iyadana joogo kabuuti inaan joogo kilarkii shanaad inaan joogo waa gurigaaga ku ee fadhi dhadhan male baad leedahay ciidda marka intaas hadday weydo dee ha ka yaabin waayahay markaasoo kale n zaynab maxaad samaysaa markaanad saa tilmaantay aanad magaalooyinkii ku ciidayn ee aanad bulshadiisa u dhex joogin eed guriga joogto dee qiyaas ahaan ma xusuusihii hore iyo suugaantii hore unbaad dib u soo celisaayood eh, maxaan ku idhaha ku ciidaa mise hanaaka Dee teknolojiyadda waa sidaaye, telefoonkana dhegtaba kama saaro oo marba meel un baan dallacaayo intaan u iibsado ilaa boqol bahalkii ah Ma- maxay ahayd ta kaadha haye dee marka halkaas un baanu ka cidnaa ka damaashadnaa halow may maqlaysaa halow may maqlaysaa unbaad halkaa ka tidhaahdaa eha ya heestii haddaynu qac ka siino maxaad odhan lahayd Een, ama heesaagii hore ama kuwa ciidda ku saabsan ama maxaad kula ciidi lahayd dee waxaan kula ciidi lahaa ciid alcaafiya waayo maxay ahayd to idinkun baa kala bedbedeli doona mar haddaan idinka dheer ahay oo dhul kaa dheer dalkaa dheer aynu kala nahay maxay ahayd to idinkaa maxay to joy kale waa tahay laakiin marka dhegaystayaashana ay siraahdaan heesaha seenab ciga way fara badan yihiin ciiddaas ay ka bateen dhammaantoodna waa wada jacayl oo dookhaaga ay sugayaan tee uga soo dhex qaban lahayd haddii waxaan uga soo qaban lahaa nacabkayka
nacabkay ha ii jabin ah waa hagaag Haye.
waa hagaag dhegaystayaal dhegaysta habboon heestaasi seenib ciga maxamed ay idinkula ciidayso amaba dhammaantiin ay nagula ciidaysay nog- sida gaarka ay noogu soo xushay waxaananu idin leenahay dhegaysta habboon تبادي حنانكيو جهواركن عاشقان جديد عدا اوغدال مركيك جمشرة تبادي حنانكيو جهواركن عاشقان جديد عدا اوغدال مركيك جمشرة Aan joogin dunida Aan joogin dunida Ha joojin waaye Naftan lala joogte Aan joogin dunida Aan joogin dunida Touching way. sida tahay jidhkaygiyu jaxwadnaa ku yeela sida tahay jidhkaygiyu jaxwadnaa ku yeela layka jaxaadse layka jaxaadse nacabkay ha ii jabiye sida tahay jidhkaygiyu shahwad laa ku yaala sida tahay jidhkaygiyo shahwad laa ku yaala layka jaxayaatiyey layka jaxayaatiyey nacabkay ha ii jebiyey
haddii aniga dhinacayga ay noqotona tee soo qaban laha ma taqaanaa abadigoobe ereydeeda ma hayo sayo nasiiba hadda ruux isbaratiin ballana aala khayden ay kara haagto bohostuna badbadaalka caashaqa barkimada laayde darya hibaashadiisi
abadigoobe
waha
ruuxus baratay uu beledu fog kaha tago ballan aalahayde ay ka raqeegto boqostuna hadda ruuxus baratay uu beledu fog kaha tago ballan aalahayde ay ka raqeegto boqostuna badbabalka caashiqa barkimada laa ogoyda daryahibashadiise badbabalka caashiqa barkimada laa ogoyda daryahibashadiise dilisiyo rag hadalko ima maqal warbixini dilisiyo war hadalko ima maqal warbixini aanbaadikubi Bacsiyo nasiib wacan Bacsiyo nasiib wacan Bacsiyo nasiib wacan nagu beega lahayo
baxsi iyo nasiib wacan nagu beeg allahayo nagu beeg yacniga waxa weeyaan waa nasiib wanaagsan allow nagu beeg aamiin aamiin waad la heshay waad la heshay zaynab ciga aad baad u mahadsan tahay munaasabadan adigoo ka faaidaysanaya bulshada soomaalida ee weyn ee ku dhegaysanaysa aad iyo aad yaad salaanta ciidda gaarsiin lahayd walaal waxaan gaadsiinayaa dhammaantood waxaan gaadhsiinayaa ummadda soomaaliyeed meela joogtaba waxaan gaadhsiinayaa dhammaan intii aan idhinay walaalahay habaryarahay carruurtan habaryarta u ahaa kuwana maadeerka ahay cashacuud iyo carruurteedii waa mahadsantihiin waa hagaag annaguna waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay ciid muba waid wanaagsan baan idin leeyahay ciid mubaarak anigu haddii kolley waan dhammaynaan filaya haddii aan inuun mid qabsan lahaa waxaan odhan lahaa in badan su-aal igu taagan baan islahaa aad weydiisid oo ahayd Waa qa- jee.
qabrigaa jacaylku halku ku yaallo iyo in lasoo booqdo hadda ay dadku yaqaanaan mo- kaas magaaladoo dhan buu ku yaalaa haye ma la yaqaanaa meesha magaaladoo ku dhan yaallo buu ku yaalaa haye aad iyo aad dambera haddaad ka soo degtoo waad ku helaysaan oo Haye.
cilli baa jiifa haye dee maxaa yahay damberi haddaad tagtana waxaad ka helaysaa calileex haye gobolka sanaag aad iyo aad haddaad ka sii gudubto ood xamar tagtana kumaankun meel walbana uu yaallaa heesta lagu xusee lagu soo galaana waxa weeyaan qabrigii jacaylka waa lagu soo galaa waa online online bay noqotay furihii bay noqotay jacaylka
filaya inay ku dhegaysan doonaan leeyahay dawladdaay waa nimankaa xamar joogow waar dawladdaay aakhiro waa dulmadiina haddaa wax u qaban weydaan aad baan uga xumahay waxaan filaya inay ku dhegaysanayaan aad waxaan uga xumahay fanaaniinta dar dar xumaysan waayo kolku wuxuu ahaa wax qaran oo kala ah mabda buu lahaa qurux buu lahaa qiimuu lahaa magac buu lahaa sharaf buu lahaa may maqlaysaan si wanaagsan seynab aad baad u mahadsantaha waxaan filaya inay fanaaniintaas ku dhegaysanayaan eh, ducada kuwaad u ducaysan ay ku dhegaysanayaan iyo guud ahaan eh, soomaalida aad salaanto o dhan sideeyo nabadgelyo alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahina siiyay isaga kuwabaale ilaahina siiyay isaga kuwabaale
naawa sahlan xasan soo dhowow ahlan wasahlan codkaaga waa nagu hooseeya ma rabadaantii baa ka adkaato ood gaajoonaysaa
ramadaantiiaan haysa weli Ah, waa waa misilkool baa kugu sii hadhay waa codkaagaa la dareemayaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa ku salaamaynaa oo ku salaamaynaa xasan wehli ku soo dhowow barnaamijka aad iyo aad umahadsan tahay caashicuud waan kaga mahadnaqayaa adiga iyo bada v o eda uu ii sahlay maanta inaan ka qayb qaato barnaamijka gaarka ee v o eda ugu tala gashay bahda soomaali weyn oo ku nool qurbaha khaasatan inay ka qayb qaataan eh, dadkooda ehelkooda iyo asxaabtooda iyo muslimiinta meel kastoo ay joogaan ay salaamaan waxaan joogaa holland magaalo amsterdam la dhaho ereyyo laba haddaan ku siyaado soo koobaya cid aad si gaara u salaami lahayd ma jirtaa shirwacow aad iyo aad u mahadsantahay waxaan salaama horta ugu horreeya waa hooyaday khaaliga xakiim aadan bariise oo joogta magaalada muqdisho waxaan leeyahay hooye macaan ciid wanaagsan ku ciid waxaan sidoo kale salaamaya ehelkayga iyo asxaabtayda iyo dhammaan inta muuqayga iyo magacayga taqaan iyo khaasatan dadka qaa- soomaaliyeed ee waddanka holland iskula noolnahay iyo dhammaan ardayda soomaalida ku nool waddanka Hol- holland gaar ahaan magaalada amsterdam oo aan arday ka ah waayo kelmad keliya haddaad ku soo koobto iminka oo kale intaas waa af soomaaliyood hooyada iyo qoyskii iyo dadkii o dhan aad tidhaahdo si wanaagsan u ciida waa oo ciid mubaarig aad tidhaahdo af afdhaj baa kolley halkaa lagaga hadlaa baan filayaa haddaad afdhaj ku Fiican.
tidhaahdo maxay noqonaysaa af holland haddii aan- haddii aan afdhaj ku sheego waxay noqonaysaa eh, best fest daakha best best daakha
walle caashaayi waxa weeyaan afdhaj iyo kha'a lama kala waayo waxa weeyaan haddaad haddaad kha aragto waa afdhajun baad ku qoraysaa marka waa ciid mubaarig miya waxa weeyaan waa maalin wanaagsan haydin wanaag haydin ahaata dhammaantiin aad baad umahadsanta aad baad umahadsanta xasan wehli waa ku salaamaynaa ciid mubaarak ciid ulcaafiya ciid alcaafiya caashicuud iyo waa idin salaamaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay kulla caam waantum khayr- waantum bikhayr dhammaan bahda v o eda iyo asxaabta muslimiinta soomaalida khaasatan kulla caam waantum bikhayr shirwac sidoo kale waa mahadsantahay xasan ciid mubaarig baan ku leenahay Eh, magacaygu waa ismaaciil maxamed xasan dalbuxsaan ku magac leedahay waxaan joogaa magaalada eh, Ang- angola aan joogaa wadanka magaalada waxaan joogaa luanda waxaan halkaan rabaa inaan aan- aan ka faa'iidsanayo fursadeyda inaan halkaan aan ka salaamo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaan waxaan halkaan ka salamayaa qadnikey walaalahii iyo ilaahay la sii wixii la shtay waxa waaye sanadkan sanadkan sanad qeybta allah naga dhigo soomaalina insha allahu nabad allah nasiiyo waa tahay waa tahay waa ku salaamaynaa mar kale ciid mubaarigna waana ku leenahay marka magaala sidoo magaala kale magaalada luwanda ee Sidoo dalka kale angola Fiore.
see looga ciidaya soomaalida sidee u ciidaysaa wallaahi magaaladu magaaladu aadaa lagu ciidayaa sidaan lagu ciidayaa waxa waaye waxaan ku xirnanaa anagu waxa waaye soomaaliga aan la ciidnaa wadanku waxa waa muslimiintu waa ku xir tahay laakiin wadanku wadan waxa waaye iska militariya waaye alxamdulilaahi waxa waaye waa soomaalidu waa waa buuxaa magala marka qaabkay u ciidayaan ma la isku yimaadaa masaajida ku Wallaahi- yaala masaajido meeshan waa ku yaalaan masaajido meeshan waa ku yaalaan adigu masaajidada kama badno waa yar yihiin dadkuna waa iska yar yihiin marka adigu meeshan si fiican lagu ciidaa magala daacadii qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda daacadii qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda
wanaag dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijkii gaarka ahaa ee v o ay ugu tala gashay in munaasabadda ciidulfitriga ay kula damaashado dhegaystayaasheeda ku sugan daafaha dunida intaas ayaan ku soo gebagabayn doonnaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey cabdixakiim maxamuud shirwac iyo weliba caashe ibraahim aadan tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonnana waxaanu idin leennahay ciid mubaarak
dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo damaashaadka daawada ciidow dabaaldega damaashaadka daawada ciidow dabaaldega daliilkii qur-aankii xaqaanala dul saariyo dalaalnimada guushale ku deel qaafi mayne daliilkii qur-aankii xaqaanala dul saariyo daliilnimada guushale ku deel qaafi mayne hanoogu dembi dhaafo damaashaadka daawada ciidow dabaaldega damaashaadka daawada ciidow dabaaldega sidii damal harwayno daruuri ay ku hortay qofkii daya ku daagsada dhaaraarahan ducaysani sidii damal harwayno daruuri ay ku hortay qofkii daya ku daagsada dhaaraarahan ducaysani hanoogu dembi dhaafo damaashaadka daawada ciidow dabaaldega damaashaadka daawada ciidow dabaaldega daliilkii qur-aankii xaqaanala dul saariyo dalaalnimada guushale ku deel qaafi mayne daliilkii qur-aankii xaqaanala dul saariyo dalaalnimada guushale ku deel qaafi mayne
damaashaadka daawada ciidda u dabaaldega ciid mubaarak ayaan dhegeystaadi leenahay meel kastoo aad joogtaan barnaamijkaasi aan ugu talagalay ciidda waxaa weeye jir u soo jeedinaya caashicuud iyo cabdixakiim maxamuud sharwac waxaan naga xasuusanaya in barnaamijkaasi oo laba qaybood ka kooban oo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan boggeena v o a somaly com haatan xuseen barre aadan oo igu heliyay stuudiha ayaan ka codsanaya hadba intuu wakhtigu noo saamaxo inuu bal dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka rabna xuseen mahadsanid ibraahim madaxweynaha maraykanka donald trump oo booqasho ku jooga magaalada london ee boqortooyada britain ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa waxa uu sheegay in ay ka go-an tahay inuu heshiis ganacsi oo weyn uu la seexdo britain iyadoo iminka ka baxaysa midooda yurub madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sidoo kale sheegay in aanu xad yeelan doonin isdhaafsiga macluumaadka ee labada dal inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin halista ka iman karta shiinaha iyo shirkadooda telefoonada weyn ee huwawi dibadbaxayaal ka soo horjeeda madaxweyne trump ayaa ku banaanbaxay magaalada london iyadoo madaxweynaha markii la weydiiyeyna uu sheegay inuu arkayay dad aada u tiro yar oo jidka taagan waxaana uu warbaahinta ku eedeeyey in ay war been ah oo buunbuunin ah ay ka sheegeen tirada dadka banaanbaxaya dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay u badan tahay in toddobaadka dambe uu dhaqan gelin doono cashuur kordhintii uu ku soo rogay badeecadaha ka imanaya mexico madaxweyne trump ayaa sidaasi sheegay markii maanta uu shirka jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha britain hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya saraakiisha maraykanka iyo mexico trump ayaa shuruud ka dhigay in mexico ay wax ka qabato dadka kasoo gudbaya xadka u dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo mexico dowladda shiinaha ayaa ka biyadiiday ammaanta uu xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanku uu ammaanay ardaydii ku dhimatay banaanbaxyadii soddonka sano ka hor ka dhacay fagaaraha tianamin square ee magaalada bikin ee dalka shiinaha mike bombeo ayaa ku tilmaamay ardaydaasi inay ahaayeen geesiyaashii dalka shiinaha bombeo ayaa sheegay in uu rajeynayo in soddonkaasi sano ay isbedesho dowladda shiinuhu lala jaan qaado caalamka intiisa kale laakiin waxa uu sheegay in rajadaasi ay socon weyday waxaana uu ku eedeeyey in shiinuhu uu xisbi keliya ka taliyo iyadoona loo dulqaadan dadka mucaaradka ah ee dowladda ka fikra duwan golaha militariga ee suudan ayaa sheegay in uu burinayo heshiiskii uu hore ula galay rayidka mudaaharaadaya taasina waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada ammaanku ay weerareen fariisinka dibadbaxayaasha ee caasimadda khartuum halkaasoo ay ku dhinteen soddon qof kooxda xirfadlayaasha suudan oo ah kooxda ugu weyn ee dibadbaxyada ayaa ku eedeysay ciidamada amniga xasuuq inay geysteen isniintii shalay tibor gay oo ah diblomaasi sare oo maraykanka u qaabilsan afrika ayaa cambaareeyey waxa uu ku tilmaamay weerar la abaabulay oo xun isagoo sheegay in dowladda ay yeelato suudan mustaqbalka ay tahay in mid ka mid noqdaan ama ay ka qayb galaan isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradka aad ayaad u mahadsan tahay xuseen bare aadan ciid mubaarag ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana bal aan idiin soo qabanno hees ka mid ah heesaan ugu talagalay ciidda ah waxaa uu jir ugu luqeynaya maxamed yuusuf iyo magool
away egtahan ciyaaro حسن عاصمتكم
aan ciyaaro ku wada ciidno caafimaadsanna waxaa wadajir ugu luqaynayey maxamed yuusuf iyo xaliim khaliif mugol huballaduna way la jiibanayeen iyada ayaana ugu dambeysay baahinteenii fidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigua ibraahim xasan daanduray farsamadii jemi faariga intaan mar kale kulmi doono ciid mubaarak
haway egtahan ciyaaro